magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay adeega maamul daadejinta kulanka ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradda qorsheynta iyo xubno ka socday wasaaradaha kale ee puntland agaasimaha waaxda istaatiijikada wasaaradda qorsheynta puntland cabdifataax beyle ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan waxaan u joognaa kulan ama bax u ah booqashada degmooyinka sidaa la wada socotaan shantii sanaba puntland marba waxay samaysaa qorshaha horumarinta qorshihii saddexaad wuxuu dhammaaday disembar dabcan hadda waxaa socda marka diyaarinta qorshihii afraad oo muddo socon doona haddii alla idmo waxaa la yidhaahdo qorshahan wuxuu ka koobnaan doonaa dabcan agaasimayaasha inoo sheegi doona iyo wasiirka laakiin waxaan rabnaa qaabka loo qabanayo inaan sheego qorshahan wuxuu ka duwan yahay habka loo diyaarinayo sidii loo diyaarin jiray qorshayaashii hore qorshayaashii hore wuxuu ahaa qorshayaal heer wasaaradeed iyo mataqaanaa halka laga diyaarsho laakiin kan wuxuu noqon doonaa mid laga soo bilaabi doono hoosta iyadoo watashyada la samaynayo degmooyinkii maadaama puntland sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkii horreeyaba ay maaraysay inay degmooyinka puntland soddon iyo lix ka mid ah ay ka qabato waxa la yidhaahdo doorashado dadweynuhu ay ku soo dooranayaan golahooda deegaanka marka waxaan rabnaa si loo xojiyo maamul daadejinta iyo mataqaanaa dimuqratiseshinka iyo wadatashiga loo dhan yahay in waxa la yidhaahdo degmooyinkii laga soo waraysto baahiyahooda waxay tahay waxa mudnaanta u leh marka halkaasa wax laga diyaarin doonaa waxaa la yidhaahdo qorshaha horumarinta puntland si u noqdo qorsho cid walba ay cod ku leedahay maanta waxaa la booqan doonaa timambaa bixi doona oo aadi doona gobollada lix tiim baa aadi doona qayb waxay aadayaan mudug qayb waxay aadayaan nugaal bari karkaar raascaseyl ilaa sanaag hal mar baa waxaa dhici doontaa in afar tobanka bilaayadu xilli adagoo rabadaan ay tahay haddana waxa laga maarmi waaye in waxaa weeye watashiya degmooyinka o dhan laga qabto waxaa dabcan markii degmooyinka laga soo dhammaado waxaa jiri doona wadatashiya lala yeelanayo bulshada rayidka barefad waxa weye ganacsatada iyo heer wasaaradeed iyo dhammaan waxa weeye batinariska ama waxa weeye hay-adaha saaxiibada laha dowladda iyo shaqooyinka ay wada qabtaan marka insha allah wuxuu noqon doonaa mishinkani mid qayb ka ah xoojinta maamul daadijinta isla xisaabtanka iyo in waxa la yidhahda toladu ay noqoto mid baahsan oo cid walba cod ku leedahay marka insha allah waxaa meesha ka bixi doonta in waxaa la yidhaahdo uu jiro qorshe kor ka yimaada wuxuu noqon doonaa wax in lagu saleeyo wax la qabanayo wixii bulshada u baahan tahay kulankan ayaa dhammaan xubnaha ka qayb galay laga soo xuli doonaa xubno loo diri doono gobollada puntland si ay xog uruurin uga soo sameeyaan bulshadana la tashi kala duwan ay wala soo sameeyaan qorshaha maamul daadejinta